dagaalku wuxuu bilowday barqanimadii saaka markii kooxda shabaab ay weerar kadisa kusoo qaadeen deegaanka goofgaduud shabeelow oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la ogyahay waxaa dagaalka ku dhintay saddex iyo toban ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay lix ka mid ah ciidamada dhintay oo ahaa kuwa maamulka koonfur galbeed waxay ahaayeen ciidamo gurmada oo saarnaa gaari nooca cabdibilaha oo miino ay kula kacday inta u dhaxaysa baydhabo iyo goofgaduud sidoo kale iskoorimaadka maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud waxaa ku dhaawacmay in ka badan toban ruux oo dhinacyada dagaalamay ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku-haynta deegaanka goofgaduud shabeelow oo fadhiisan u ahayd ciidamada koonfur galbeed sida ay v o a u xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka laga helayo deegaanka goofgaduud ayaa xaqiijinaya in ciidamada koonfur galbeed soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud looga qabsaday mid ka mid ah gaadiidka dagaalka wuxuuna dagaalka ahaa mid aad u culus oo la isku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan taliyaha ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed shiine macalin nuurow oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay ciidamada booliiska gaarka inay haatan ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud islamarkaana ay wax kama jiraan tahay in shabaab ay qabsadeen deegaanka goofgaduud xaaladda goofgaduud ayaa weli kacsan waxaana duleedka deegaanka goofgaduud laga maqlayaa rasaas goosgoos ah inkastoo dagaalku uu joogsaday ciidamo fara badan oo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray deegaanka goofgaduud shabeelow mana ahan mid ku cusub deegaanka goofgaduud shabeelow oo fariisin u ah ciidamada koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadaan kooxda al-shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ay soo weerareen deegaankaasi fariisinka ay ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo